war murtiyeed wada jir ah guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka ee dowladda federaalka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurku waxay si wada jir ah u soo saarayaan war murtiyeedkan ku aadan shirweynaha la sheegay inuu shirweynaha la sheegay shirweynaha la sheegay inuu la xiriiro geedi socodka dib u eegidda dastuurka ee la qorsheeyey sideedda oktoobar laba kun iyo toddobiyo tobanka oo beri ah inuu ka dhaco magaalada muqdisho kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labada guddi waxay caddaynayaan in shirkaasi uu yahay shir carqaladeyn ku ah geedi socodka dib u eegidda dastuurka isla markaana uu hareer marsan yahay hanaanka dib u eegidda dastuurka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo wasaaraddu si awood marooqsi ah ku abaabushay shirkaas isla markaana iska indhatiraysa habraaca lagu jideeyey dastuurka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labada guddi waxay ugu yeerayaan ama ugu baaqayaan dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah iyo shacbiga soomaaliyeed in aysan ka qeyb gelin jabinta iyo ku-xadgudubka dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaas oo waajib ku ah in ay ilaaliso ama ilaaliyaan ku dhaqankiisa labada guddi waxay ugu ugu yeerayaan ama ka codsanayaan dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah iyo dhinac kasta oo kale in ay ka qeyb qaadan inaysan ka qeyb qaadan jabinta iyo ku-xadgudubka dastuurka federaalka soomaaliya kaas oo waajib ku ah in ay ilaaliyaan ku dhaqankiisa labada guddi waxay uga digayaan hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha arrimaha dib u eegista dastuurka in aysan ka qayb qayb ka noqon dhaqaalana ku bixin maadaama ay carqaladeyn ku tahay arrimaha geedi socodka dib u eegidda dastuurka islamarkaana lagu afduubayo xilalkii iyo howlihii labada guddi ee ay u xil saaran yihiin dib u eegidda dastuurka annagoo tix raacayna qodobada lixdan iyo saddexaad qodobka lixdan iyo saddexaad toddobaatan iyo koowaad boqol iyo tobnaad boqol iyo soddon iyo saddex iyo boqol iyo soddon iyo afar ee dastuurka ku-meel gaarka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo go-aamadii ka soo baxay shirkii aan la yeelanay ama ay la yeesheen guddiyadu madaxda qaranka waxay caddaynayaan inaysan shirkaas ka qaybgeli doonin hay-adaha dastuuriga ah ee kale ah guddiga dib u eegidda guddiga dib u eegidda iyo la socodka hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la yidhaahdo afka qalad o c labo iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka oo ah i c r igrid maadaama shirka noocaa ah oo lagu marin habaabinayo geedi socodka iyo geedi socodka iyo hirgelinta dastuurka oo ay wasaaraddu keligeed ka waday dalka gudihiisa muddo badan ayagoo dana gaara ka leh ugu dambeyntii waxaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya golayaasha federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada hay-adaha caalamiga iyo deeqbixiyaasha ururada bulshada rayidka ah iyo shacbiga soomaaliyeed ku wargelinaynaa in shirka ay qaban doonto ay qabanayso qabanqaabinayso wasaaradda dastuurka wasaaradda arrimaha dastuurka uu yahay mid hareer marsan mid hareer marsan dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo go-aamadii ka soo baxay shirarkii ay labada guddi la yeesheen madaxda qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu